kusimaha duqa magaalada muqdisho ahna gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir mudane maxamed axmed diiri ayabo iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeye guuto asad cismaan cabdulaahi ayaa kormeer ku tegay qayb ka mida wadooyinka magaalada muqdisho xilli xalay magaalada muqdisho uu ka da-ay roob xoogan oo saameyn ku yeeshay bulshada degan magaalada muqdisho gudoomiye yaboha ayaa faray maamulka degmooyinka gobolka banaadir inay u gurmadaan dadka shacabka ah ee nugul iyo kuwa saameynta uu ku yeeshay roobka islamarkaana la dardargeliyo adeegyada bulshada waxa uuna dhinaca kale baaq u diray qeybaha kala gedisan ee bulshada ah isaga oo faray in ay isku gargaaraan ayna ka warhayaan dadka nugul dabcan caawa waxaad ogtihiin roob xoog leh inuu da-ay oo magaalada muqdisho uu ka da-ay isagoo dee dalka guud ahaan ka bilowda alxamdulilaah roobku waa wixii la sugaayey oo dadku maaragta ay u baahi qabeen ilaaha ma hadda iska leh caawa magaalada muqdisho ayuu roobkaanu si xooga uga da'ay waxaan soo marnay magaalado meelo badan oo ka mid a ayaan soo marnay dabcan waxaad arkayseen biyaha oo jidadka si xawliya ku ordaaya oo socda meelihii maaragta wara warihii biyo qabadka laftirkoodu aaday u buuxsameen magaalada laftirkeeda dhowr meelaa maaragtay guryo dumay iyo laga soo sheegay oo maaragtay maamulada degmooyinka ay soo gudbiyeen marka dee caawo dhan waxaan u kuurgelaynay taliyaha booliiska iyo taliyaha qaybta iyo maamulka gobolka banaadir annagoo ah sida ay wax u jiraan marka waxaan rabaa halkan inaan aniga aan maamulada degmooyinka guddoomiyaasha degmooyinka inaan ka faro dabcan roobkaanu hadda waa bilowday waana soco doonaa marka degmooyinka gudoomiyaasha degmooyinka iyo hay-adaha ammaanka labadaba waxaa la rabaa inay dadka u gurmadaan laga warqabo dadka sababta aan u kormeerayno u soconnana waxay ahayd inaan la soconno xaaladda dadka aan la soconno marka hay-adaha ammaanka iyo maamulada degmooyinka intaba waxaa laga rabaa inay ka warqabaan dadka xaaladooda ay la socdaan u gurmadaan haddii gurmad dheeraada ay u baahdaanna daqiiqad kasto meelaha aan ku wada xiriirno ay warbixin rasmiya ay soo dhigaan hadduu ilaaha yidhaahdo marka annaguna waa dadaali doonnaa dabcan wax kasta oo aan adeegsan karno oo roobkii laftirkiisa hadda weli socdeen haddana shaqaa lagu jiraa oo booyadihii iyo meelaha meelaha aan isleennaha waa muhiim shaqadeeda waa ku jiraan kusimaha duqa magaalada muqdisho iyo howlwadeeno kale oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar ayaa kormeerkoodu ahaa mid lagu maareynayay biyaha roobka iyaga oo sidoo kale soo indhaindheynayay saameynta roobkan uu u geystay qaybaha kala duwan ee bulshada